alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaa maanta aynu dib u bilaabi doonaa kitaabkii muntaqa akhbaar oo ah kitaab ka hadlayey axaadiidu alaxkaam axaadiida ku saabsan axkaamta afcaasha addoomuhu ay leedahay waxaynu ku dhex jirnay kitaabu siyaam qaala raximah llahu tacaala abwaabu ma shaygii baababkii ka hadlayay weeye yubiixu banaynaya xalaaleynaya alfitra afuritaanka u xalaaleynaya qofkii soomka uu ku waajibay wa axkaami alqadaai qallaha iyo axkaamtiisa abwaabtii ka hadlaysa weeye marka musanifku raximah llahu tacaala wuxuu sheegay abwaabtani inay ka hadlayso laba masalo masalada koowaad waxay tahay maa yubiixu lfitra qofka waxa u xalaaleynaya maalin rabadaan inuu soomka iska daayo ama soomkii uu soomanaaba inuu jebiyo iyo masalada labaad oo ah axkaamu alqadaa qallaha oo ah soomkii rabadaan in la soomo iyadoo bishii rabadaan ay baxday baabulfitri afuritaankiibuu u baab yahay iyo wa sowmi soomistii fi safari safar iyadoo lagu jiro la afuro ama safar iyadoo lagu jiro la soomo yacni maa xukmuhumaa xukumkoodu waa maxay can caaishata ana xamzata ibna camrin aslamiya qaala wuxu uhi linabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga wuxuu ku uhi asuumu ma soomaa fi safari safarka dhexdiisa ma soomaa wa kaana wuxuu ahaa saxaabiga la dhahdo xamza kaiira siyaam miduu soomkiisu badan yihi faqaala wuxu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo su-aashiisa ka jawaabaya in shita haddaad doonto fa sum soom ee fi safari safarka dhexdiisa wain shita haddaad doontana fa afir afur ee fi safari safarka dhexdiisa rawaahu ljamaaca markuu leeyahay saxaabigu asuma fi safar soomkee buu u jeedaa riwaayadda muslim waxay caddaysay soomkiisaasi ama uu soom soomka uu nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiinaya inuu ahaa soomka bisha ramadaan wa kadalika fii riwaayati abi daawuud soomkiisu wuxuu ahaa soom ramadaan ayuu ahaa soomka uu nebiga calayhi salatu wasalaam weydiinaya riwaayadda muslim waxaa ku jirta hiya ruksat min allah faman akhada biha faxasan waman axaba an yasuuma falaa junaca caleyh soomka marka safar la yahay in layska daaya waa ruksu qofka qaata oo wax wanaagsan qofka iska soomaana wax dembii dushiisa maaha magaca ruksana waxaa lagu sheegaa maa kaana fii muqaabili alwaajib wixii waajib ka soo horjeeda riwaayadda abi daawuudna yaa rasuul allah inii saaxibu dahrin ucaalijhu usaafiru calayhi wa ukriihi waxaan ahay buu ihi mid le gaadiid gaadiidka waan ka shaqeeya waan ku safra waanan kireeya rubamaa saadafanii hada shahru waxaa laga yaabaa bishani inay la kulanto yacni ramadaan anoo safar ku jira wa ana ajidu alquwata wa ajidu liya an asuuma ahwanu calaya min an waakhirahu fayakuuna daynan xoog iyo awoodna soomka waan u leeyahay buu ihi inaan soomo ayaana iga fudud inaan soomka dib u dhigo daynu igu ahaado faqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam aya dalika shita ay ifcal aya dalika shita kaa kiisa aad doonto samee yacnii inaad soomto iyo inaad soomka iska dayso marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa asawmu fi safar inuu yahay rukso inuu yahay oo qofku uu iska dayn karo waxaa kaloo uu tilmaamayaa in iyadoo safar lagu jiro la soomi karo oo asal ahaan arrinta noocaasi ah ay tahay mid bannaan ay tahay oo jaa-isa shareecadu qofka waa goshay waxaanu khilaafsan yahay oo radinuu ku yahay qolooyinka yidhi mar haddii la safro waxa waajiba in la afuro on la soomin oo daahiriyadu ay u badan yihin daawudu daahir iyo ibnu xasmiyo iyagoo khilaafay culimmada badankooda oo yidhi soomka la soomo fi safar waa rukso qofkii doonaana waa soomi karaa qofkii doonaana waa iska dayn karaa qolooyinkaasi adilooda waxaa ka mid a faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar waxay leeyihin qofku haddii uu safarba yahay soomkiisi waxaa laga dhigay maalmo kale oo aan rabadaan ahayn soomka lagu waajibiye waa kaa marka hadduu rabadaan soomo isagoo musaafira soomkaasi ka gudi maayo mar layba qalla waa u yaallaa alwaajibu calayhi ciddatun min ayaamin ukhar ahlucilmiga badankoodu aayadda waa ka jawaabeen oo awalan waxay idhahdeen dee axaadiida rasuulkaa fasiraysa xadiidka aynu akhrinay iyo kuwo kaloo badan oo ka dambeeyaaba waxay tilmaamayaan inuu nebigu iyadoo safar la yahay uu fasaxay soom rabadaan in la soomo inuu soomay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu inay soomi jireen qaarna afuri jireen arrinkan aan la isku ceebayn jirin aayaddana waxay idhaahdeen waxbaa u qadaranoo faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa aftara weeyaan macnaheedu qofka idinka mida xanuunsanaya ama socdaale afura fa ciddatu min ayaamin ukhar oo aayaddani ka hadli mayso kii soomay soom ramadaan isagoo musaafira waxay ka hadlaysaa kii afuray bay ka hadlaysaa waxaa kaloo ay yidhaahdeen waa mansuukh axaadiida tilmaamaysa nebigu calayhi salatu salaam inuu soomay fi safar taana jawaabteeda insha allah waa sheegi doonaa wacan abi darda qaala wuxu uhi kharajna waanu baxnay maca rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah annagoo la soconnaa fii shahri ramadaana fii xarin kulayl dhexdii baanu baxnay kulaylkaasoo shadiidin daran xataa in kaana xataa inahu kaana ilaa wa axaduna midkayo layadacu inuu dhigo yadahu gacantiisa calaa ra'si madaxiisa inuu duldhigo saa u duldhigo min shiddati alxari kulaylka daraantiisa awgeed wamaa fiina nuguma jirin saa'imun qof soomani ilaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay mooyaane waa cabdullaahi ibn rawaax iyo saxaabigii loodhan jiray cabdullaahi ibn rawaax waa inta uu ka war helay abudardaa riwaayaad kale waxay tilmaamayaan saxaabo kalena inay soomanaayeen xadiidkan isna xadiidka horuu la mid yahi wuxuu daliilu yihi in la soomi karo iyadoo safar la yahay soomka bisha ramadaan oo saxaabigu wuxuu yihi fii shahri ramadaana soomkanay soomanaayeen soom ramadaan inuu ahaa ayuu tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cabdullahi ibn rawaax marka xadiidku wuxuu daliilu yahay alfitru fi safar inuu rukso yahay aanu casiime iyo faral ahayn soomkuna inuu ansaxayo safarka dhexdiisa faralkiina qofka uu kaga dhacaayo wa can jaabirin qaala wuxuu yihi kaana waxaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam fii safarin safar mid ku jira fara'a wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam zixaaman wuxuu arkay meel lagu ururay wa rajulan nin buu arkay ninkaasoo qad dullila calayhi loo hadheeyey fa qaala wuxu uhi nebigu maa haada kani waa maxay faqaaluu waxay idhaahdeen saaimun rajulun waa nin saaimun sooman ama huwa isagu saaimun faqaala wuxu uhi nebigu maa haada kani waa maxay faqaaluu waxay idhaahdeen saaimun huwa isagu saaimun waa mid sooman ama rajulun waa nin oo saaimun sooman faqaala wuxu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laysa min albiri khayrka ka mid maaha assawmu soomka fi safari safarka dhexdiisa la soomaa waayo xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilada ay deliishadeen qolooyinka yidhi lama soomi karo soom farala fi safar safarka dhexdiisa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday soomkaasi inuu biri iyo khayr noqdo mar haddaanu biri ahayn iyo khayrna shay cibaado ah oo la yidhi khayr ma aha macnaheedu waxa weeyaan wax mashruuc ah oo la ogol yahay maaha ahlucilmiga badankoodu waa ka jawaabeen xadiidkan waxay yidhaahdeen xadiidkan lafdigiisu caam ha noqdo laakiin sabab gaaraba ku soo arooray oo ninkaa xaalkiisa laga warramay qaacidaduna ha ahaato alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab waxaa la eegaya waa caamnimada ereyada la isticmaalay ee nebigu isticmaalay sababta gaarkaa ma aha waa qaacido sax laakiin qaacidadu sidaasi ha ahaatee qaraa-in baa jirta tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam soomkan uu khayrnimada u diiday ee safarka dhexdiisa la soomay soom oo dhan inaanu ahayn ee uu yahay soom gaara soomkaasi oo ah soomka alladii yashuqu cala alinsaan soomka qofka dhibaya ee gaadhsiinaya xaaladda noocaasiya inuu suuxo ama uu miiridoor soomo uu shaqada iyo dhibaatadaasi uu la kulmo gaadhsiinaya kaa weyaanka uu nebigu ka hadlaya waxaana taa u daliila dee inuu nebiguba calayhi salaatu wasalaam isagoo safaro soomay haddaanu khayr ahayn soomka fi safar la sooma muxuu nebigu u soomayey saxaabadu ay soomanaayeen oo qofka sooman iyadoo safar la yahay aan lagu ceebayn jirin soomka marka laysa min albiri alsawmu ay alladii yashuqu cala alinsaan macnaha xadiidku waa sidaasi weeye ama alsawm alladii yufdi bilinsaani ilaa hadihi alxaala soomka qofka gaadhsiinaya xaaladda ninkaa miirdoorsoomay ee loo hadheeyey soomkiisu uu gaadhsiiyey birigii khayra ka mid maaha wa can anasin qaala wuxu uhi kuna waxaanu nusaafiru inaanu socdaallo maca rasuuli llaahi sala allah alay waslam rasuulka ilah annagoo la soconna falam yacib ma ceebayn assaa'imu kii soomay cala almuftiri kii afuray ee calaa fitrii kuma ceebayn ma odhan waa waad khaldan tahay oo inaad afurto waad ku khaldan tahay walalmuftiru kii afuree soomka iska daayeyna ma ceebayn cala saa'imi kii soomay ee calaa soomi soomkiisa kuma ceebayn manaa labada arrimoodba waa waa jireen oo dadku kuwo iyadoo safar la yahay sooman iyo kuwo afuran labadaba waa lahaayeen taasina waxay daliil u tahay asoomu fi safar inuu yahay ruksa oo qofkii doonayaana uu soomi karo qofkii doonayaana uu ka tegi karo asal ahaan waa sidaas wacan ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kharaja waa baxay min almadiinati buu ka baxay wa maca waxaal macahu casharatu aalaafin toban kun oo ciidani ay la socdaan wadalika arrinkaasina wuxuu dhacay calaa ra'si thamaani siniina wa nisfin siddeed sannadood iyo badh markay madax ka go-een macnaa ay dhammaadeen siddeeddaas sannadood iyo badhkaasoo ka soo bilaabmaya min maqdimihi almadiina markuu nebigu calayhi salatu salaam madiine soo galay yacnaa hijrada marka laga soo bilaabo siddeedii sannadood iyo badh markii ay dhammaadeen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine ka baxay fasaara waa socday nebigu biman ciddii isagoo hogaaminaya macahu rasuulka la socotay min almuslimiina ka mida ilaa maka maka xaggeedu u socday yasuumu waa soomayey nebigu calayhi salaatu wasalaam wa yasuumuuna iyaguna way soomayeen xataa idaa balaga ilaa uu gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam alkadiida meesha la idhaahdo wa huwa kadiidku maaun waa meel biyelo weeye oo beyna cusfaana wa qudaydin cusfaan iyo qudayd labadaa meelood u dhaxaysa aftara waa afuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wa aftaruu saxaabadiina way afureen wainamaa yuukhadu waxaa la qaadanayaa un min amri rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam amarka rasuulka xaalo uu ka mid yahay bil aakhiri baa la qaadanaya yacnaa ka dembeeyey fal aakhiri kii kaa ka sii dembeeyey ama usii dembeeyeyna waa lagu xigsiinaya macnaa midba miduu ka dembeeyey baa la qaadanaya muttafaqun calaa hadi alxaadiid ilaa ana musliman hase yeeshee muslim lahu waxa u sugan macna xadiid ibni cabaas oo alfaadan lafteedu muslim kuma taalle xadiidka macnihiisa guud baa ku yaal min hayri dikri casharati aalaafin walaa taarikhi lkhuruuj riwaayadda muslim kuma xusna toban kun inay la socdeen iyo taariikhda uu nebigu calayhi salatu wasalaam madiine ka baxay isagoo weerar ku ah magaalada maka oo kufaartii qureysheed ay haysteen waayahay xadiidkan isna waxaa loo deliishaday in la soomi karo fi safar oo nebigu calayhi salatu wasalaam ramadaan buu baxay soomkaa uu soomanaana soom farala buu ah yasuumu wa yasuumuun marka dambe halkaa uu gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu afuray iyadoo marka horeba dee afurku u bannaan yahay oo safar ay yihiin si ay ugu xoogeystaan ugu tamaraystaan la kulanka cadowga ilaahay la dagaalamayaan qolooyinka yidhi soomka la soomo fi safar fi shahri ramadaan qofka ka gudi maayo waxay leeyihin xadiidkani nebigu saa waa yeeli jiray laakiin waa mansuukh waxaana xujaysanaya wa inamaa yuukhadu min amri rasuuli illaahi bilaakhiri falaakhiri laakiin hadalkana wainamaa yuukhadu min amri rasuuli illaahi bilaakhiri falaakhiri hadalka ibnu cabaas maaha waa mudraj min kalaami zuhri taabiciga zuhri la yidhahdo maxamed bin muslim ibnu shihaab azuhri ayaa hadalkaa leh maaha hadalkii saxaabigu saxaabigu ma sheegin in la nasakhay soomkii la soomi jiray fi safar ma sheegin wacan xamzata bni camrin alaslamiy annahu qaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ajidu minii quwatan ajidu waxaan ogahay oo minii xagga naftayda aan ka ogahay quwatan awood calaa soomi soomkaan awoodo fi safari safarka dhexdiisa fahal calaya dushayda ma yahay junaaxun wax dembi yacnaa idaa sumtu fi safar haddaan soomaan oo socdaala qaala wuxu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hiya arrintaasi ruksatun weeye min allahi tacaala ruksadaasoo xagga ilaahay ka ahaatay faman akhada biha qofka qaata fa xasanun waa mid fiican waman axaba qofka jeclaado an yasuuma inuu soomana falaa junaaxa wax dembi caleyh dushiisa maaha rawaahu muslimu wanasaa'iyu wahuwa xadiidku qawiyu dilaala weeye tusintiisu waa miday xoog badan tahay calaa fadiilati alfitr in marka safar la yahay la afuraa ay fadli badan tahay manaa taasuu tusinaya waaye waxuu u yimi masalada ku saabsan garanna inay labaduba u bannaayiin qofka musaafirka haddaanu soomku dhib ahayn inuu iska afuro iyo inuu soomo labaduba ayuhuma afdal teebaa u fadli badan ma inuu soomo mise inuu afuro haddii qofka soomku uu dhibay iyada waynu sheegnay waliba mashaqa shadiida soomku uma banaanaba laysa min albiri asoomu fi safr waayo qofku shay uu rukso u haysta naftiisa inuu ku dhibaa ma banaana haddii dee dhimasho uu keenaya ama dhib weyno qofka gaadha haddii mashaqa ay ku jirta laakiin aan heerkaa gaadhsiisnayn inuu afuraaba afdal u ah oo uu soomkaasi iska daayo laakiin waxaa laga hadlayaa ida stawa alamraani maalan haddii labadu ay u siman yihiin amaba se afuritaanku ha u fududaadee soomku aanu wax mashaqo ah iyo wax kadeed iyo wax dhibaata qofka aanu geysanahayn ma inuu soomaaba afdala mise inuu afuro culimada badankoodu waxay idhaahdeen inuu soomo ayaa u fiican daliil nebigu calayhi salatu wasalaam isagoo musaafira uu soomi jiray waxaa kaloo arrintaa ku jirta bay yidhaahdeen alisraac ilaa tibriyati dimma qofkii oo u degdegay inuu dumadiisii beri yeelay ila wax la soo gudboonaan doona waruma hayee waata kale soomku markaasuu qofka u fudud yahay marka dee dadki wada soomayaan ee bishii ramadaan lagu jiro markay bishii ramadaan baxdee jawigaa laga baxo waxaa dhici karta inuu soomku ku adkaado laakiin imaamu axmed raximah llahu tacala isagu wuxuu leeyahy calaa madhabihi jara lmusanif madhabkiisaan musanifu ku socdaaye waxa afdala inuu waxa weeyaan afuro oo soomka uu iska daayo xataa walow lam yashuqa calayhi soom xataa haddaanu soom ku dhibahayn adiladiisana kuwa ugu xooga waxaa ka mid a xadiidkan hiya ruksatu min allah faman akhada fa biha xasan oo in soomka la yska daayo ruksada la qaato xusni buu nebigu calayhi salatu wasalaam ku sifeeyey wax wanaagsan inay tahay in la soomana nebigu calayhi salaatu wasalaam wanaag iyo ammaan uma sheegine inaan lagu dembaabahayn unbuu sheegay waman axaba an yasuuma falaa junaaxa calayh qowl saddexaad baa jira ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen alaysar walashal arinka fudud ayuu qaadanaya labada kaw fudud wacan abi saciidin wajaabirin qaala waxay yidhaahdeen labadaa saxaabi saafarna waanu safarnay maca rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaah annagoo la soconna fa yasuumu waa soomayey asaa'imu ka soomaya wayuftiru waa afuraya almuftiru ka afuraya falaa yaciibu ma ceebeynayn bacduhum barhkood calaa bacdin barhka kale wixii ay sameeyeen kumay ceebeynahayn yacnaa mid waliba hawshiisa ayuu iska watay arrinkaana layskuma qabsanahayn marka labaduba inay bannaan yihin buu xadiidku daliilu yahay soomkuna sunnana waa noqon karaa farala waa noqon karaa soom farala in nebiga calayhi salatu salam iyo saxaabada qaarkood fi safar ay soomeenna axaadiid hore ayay noogu cadday mansuukhna ma axaadiidani wax nasakhayaa ma jiraan waxaa ka mid ah adilada ay deliishadeen qolooyinka yidhi soomka la soomo fi safar qofka ka gudi maayo faralkii xadiidka jaabire muslim wariyey oo wuxuu yihi ana nebiya kharaja caama alfatxi fii ramadaana nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii furashada maka ayuu baxay iyadoo ramadaana fasaama xataa balaga kuraaca alkhamiim ilaa nebigu uu gaadhay waadiga khamiim la idhaahdo lafaha agtiisa ku yaal manaa buuraha halkaa ku yaal usaama annaas uma dacaa biqadaxin min maa farafaxu xataa nadara annaasu uma sharib kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam koob biyaa buu ihi halay keeno kor buu u qaaday dadkii markay arkeen buu cabbay inuu afuray suu u tusiyey qiila lahu bacda daalika intaa dabadeed baa lagu yihi ina bacda annaasi qad saab dadka qaarkood way soomeen oo soomkii macnaa may deyn faqaala ulaa'ika alcusaat buu hi nebigu calayh salatu salam kuwaasi waa dad cusaada oo yani amarkii khilaafay marka waxay leeyiy nebigu calayhi salatu salaam soomka la soomo fi safar soom faralaa macsiyuu ku sheegay ahlulcilmiga badankooda oo arrintan banneeyey waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam marka horeba wuxuu dadka u afursiinayey soomka ayaa ku adkaaday oo riwaayad muslim oo kale waxaa ku taal ina annaasa qad shaqa calayhim asiyaam wa inamaa yanduruuna fii ma facalta in nebiga lagu yihi dadka soomkii waa ku adkaado waa ku cuslaado waxaad samaysaanay eegayaan haddaad afurtana way afurayaan haddii kalena way soomanaanayaan markaasuu nebigu sidan yeelay macnaa amar buu ku bixiyey in la afuro mashaqada soomku u lahaa awgeed jihaadna waa ku jireen marka ulaaika alcusaat hadal ku dhacaya maaha qof kastoo isagoo safara sooma waa hadal ku dhacaaya qof isagoo safara nebigu calayhi salaatu salaam uu amray inuu afuro oo afuri waayo soomkiisii waxa weeyaan iska sii watay maaha amaa xadiidka ibnu maaja wariye ee odhanaya asaimu fi safari kalmuftiri fi lxadar qofka sooma isagoo musaafira qof negi oo afuray oo kale weeyaan xadiidkaas waa daciif waa min ariiqi abi salma bn cabdiraxmaan bni cawf can abiihi walam yasmac min waa munqaic marka xaggaa laga eego waxaa kaloo sanadkiisa ku jira cabdilahi bni lahiica marka xadiis daciif weyaan xadiidkaasi oo lama xujaysan karo weliba waxaa lagu cileeyey bilwaqfi oo saxiixu fiih waa alwaqfi oo inu hadalkii cabdiraxmaan ibni cawfin waxa weeyaan uu yahay xataa hadduu ansixi lahaana waxaa la odhan lahaa waa xaaladda uu soomku mashaqada leeyihi qofka kadeed iyo dhib waxa weeyaan uu ku yahay wa can abi saciidin qaala wuxu uhi saafarna waanu safarnay maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi annagoo la soconna ilaa makata baanu u safarnay wa naxnu waxaal naxnu anagu siyaamun kuwa soomanaanu nahay qaala wuxu uhi fanazalnaa waanu degnay manzilan baanu degnay meel la dego faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi inakum idinku qad danowtum waad u dhowaateen min caduwikum cadowgiinnii nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ayuu weerar ku ahaa wlfiru afuritaanka ayaana aqwaa lakum yacnaa idiin awood badan fa kaanat waxay ahayd ruksatan bay ahayd taasi nebigu amar kuma bixin in la afuro yani waad soomanaan kartaan lakiin inaad afurtaan baa idin fiican faminaa waxaa naga mid ahaa man saama mid soomay minaa waxaa naga mid aha man aftara mid afuray uma nazalna waanu degnay manzilan baanu degnay aakhare kale meel kale oo xaggii makaan usii dhowaanay faqaala wuxu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inakum idinku usabbixuu caduwikum cadowgiinnii kuwa subaxa la kulmaya baa tihin kuwa beriisanaya walfitru afuritaanka ayaana aqwa lakum idin tamar badane fa aftiruu afur amarba ku bixiye kaanat waxayd casmatan yanaa go-aan bay ahayd taasi iyo amar fa aftarna waanu afurna uma laqad ra'aytuna waadna arkayseen nasuuma anagoo soomayna bacda dalika intaa dabadeed maca rasuuli ilaahi sala allah alay slam rasuulka ilahi maciisa fi safar rawaa axmed wa muslimu wa abu daawuuda xadiidkani isna wuxuu daliilu yahay marka koobaad in iyadoo safar la yahay soomka ramadaan la soomi karo sida nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabaduba ay u soomanaayeen safarna maca rasuuli illahi ilaa maka wanaxnu siyaam safarkaasina waa safarkii ay u safreen ligazwati fatxi maka waxaanu safarkaasi dhacay fii ramadaan markaa soomkan uu ka warramaya waa soom farala weeye soom sunnaa maaha in markaa soomka la yska daayaana waa ruksa weeye meelaha ay ruksadaasi sii xoogoobaysa waxaa ka mid a haddii qofku uu jihaad ku jiro oo laga baqayo inuu soomku fi safar uu daciifiyo haddii waxa weeyaan cadow lala kulmaayo oo laga baqaayo inuu soomku tabardarro ku rido dadka oo jihaadka ay ka daciifaan marka waxaa la amrayaa sida nebigu uu amray inay afuraan fa aftiruu kaanat casmatan fa aftarna mar hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam amro in la afurana in la afuraa markaa faral bay noqonaysaa marka meelaha in la afuraa ay ka rajaxsanaanayso in la soomo waxaa ka mid a haddii jihaad lagu jiro oo afuritaanku dadka uu tabar iyo awood badan yahay waxaa kaloo ka mid ah haddii qofku uu riyaa iyo waxyaabaha noocaasa naftiisa uga baqo oo shaydaanku qalbigiisa uu kusoo tuuro yacnaa in uu muujisto inuu isagu soomaya halka dadkii kale aanay soomin ee ay ka afuran yihiin haddii cadowgii in lala kulmaya shay mutaxaqiqa ay tahayna in la afuraa markaa faral bay noqonaysaaba baabuman mid buu baab yahay sharaca gudagelay fi sowmi soomkii uma aftara dabeetana afuray fii yowmihi daalika maalinkaa dhexdiisa masale kaloo ku saabsan masaa-ishii ka mid ahayd afuritaanka la afuro fii nahaari ramadaan soomkii buu bilaabay qofkani oo asbaxa saa'iman maalintii ramadaan buu galay isagoo sooman ma afuri karaa macnaa waxaa loo jeedaa dadkii musaafiriintii baa laga hadlayaa oo qofkan musaafirka wuxuu waagu u baryay isagoo sooman soomkaa ma jebin karaa oo ruksada ma iska qaadan karaa mise mar hadduu waagu u baryay isagoo sooman waxa waajibkaa soomka inuu dhamaystira can jaabirin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kharaja waa baxay ilaa makata buu u baxay caam alfatx fasaama waa soomay xataa balaga ilaa u gaadhay kuraaca alkhamiim waadiga iyo toga khamiim la ydhaahdo lafaha agtiisa ku yaala fasaama annaasu dadkiina waa soomeen macahu xaala ay nebiga la socdaan faqiila lahu waxaa lagu yihi ina annaasa dadkii qad shaqa calayhim waa ku adkaaday asiyaamu soomki wa ina annaasa dadku yanduruuna waxay eegayaan fii ma facalta waxaad samayso fadacaa waa u yeedhay nebigu biqadaxin buu u yeedhay koob buu u yeedhay min maain ay fiihi maaun biyo ay ku jiraan bacda alcasri buu u yeedhay casri dabadeed fashariba waa cabay nebigu calayhi salaatu wasalaam wannaas waxaal annaasu dadkiina yanduruuna ay eegayaan ileyhi nebiga xaggiisa wa aftara waa afureen bacduhum barhkood wasaama bacduhum barhkoodna soomkiibay iska wateen fabalaaqow nebiga waxaa soo gaadhay ana naasan dad saamuu ee atamuu siyaaman soomkoodii inay iska dhammaystirteen oo aanay jebin faqaala wuxuuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ulaa'ika kuwaasi alcusaatu wey waa kuwii amarka khilaafay rawaa muslimu wanasaa'iyu watirmidi wa saxaxahu marka xadiidkan horena waa inoo soo maray waynu akhrinay riwaayadan wuxuu markaa daliilu yahay asoomu fi safar inuu yahay shay jaa'is oo nebigaaba soomay calayhi salaatu wasalam xadiidkan iyo xadiid abi saciid alkhudrina waxay radinayaan qolooyinka yidhi waa la nasakhay lama nasakhin xukunka noocaasi oo lama bedelin waxaa kaloo xadiidka loo deliishaday ulaaika alcusaat waxaa deliishaday qolooyinka yidhi asoomu fi safar waa hayru mujzi oo qofka ka gudi maayo mana banaana soom farala isagoo musaafira inuu soomo jawaabtana waynu sheegnay jumhuurta ay ku jawaabeen xadiidkani cid gaara buu ka hadlaya waa cidda nebigu waa amray inay afuraan ee afuri waaye amarkii nebiga calayh salatu salaam khilaafay waxay cusaad ku noqdeen maaha iyagoo musaafiriina inay soomeen oo qura inamaa saaruu cusaatan limukhaalafatihim liamri rasuuli illaahi sala allah alay wasalam amarkii rasuulka inay khilaafeen ayay cusaad ku noqdeen waxaa kaloo xadiidka loo deliishaday qofku isaga oo musaafira waa beriistay isaga oo sooman inuu soomkaa jebin karo ayaa loo daliishay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkani masaladii laysku khilaafsanaa daliilu maaha waayo masale laysku khilaafsanya waxaa weeye inuu isagoo muqiima waagu u beriyo kadibna maalinkaa rabadaan isagoo sooman uu safro oo soomkiisii maxaa ku kulmay dee waxaa ku kulmay laba xaalood xaaladuu waajib iyo dee waa intuu muqiimka ahaa iyo xaalad uu ruksan yahay oo dee waa markaa uu safarka galay labadaasi hadday kulmaanna xaaladda culus ee waajibka ayaa la qadimayaa ma afuri karo watuu imaamu shaafici yidhi culimada qaarkoodna waxay idhahdeen waa qowl jumhuurba imaamu axmed iyo saaxibuhu isxaaq ibnu rahaweya iyo almuzani oo saaxibu imaam shaafici waxay yidhaahdeen iyagu waa bannaan tahay arrinta noocaasi ahi oo iyadoo isagoo muqiima waagu u bariyey oo soom uu niyeystay oo maalinkaa rabadaan deetana uu safray soomkiisa waa jebin karaa xadiidkanna waa deliishadeen waxay leeyihin xataa balaga kuraaca alkhamiim wasaama annaasu macahu nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshaasi uu gaadhay ma aha meel ka fog magaalada madiina soomkan uu maalintaa bacdalcasar jebiyeyna waa soom isaga oo muqiima uu bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam saasay yidhaahdeen qolooyin kalena waxay leeyihiin maya soomkani soom uu safar dhexdii bilaabay ayuu ahaa soom isagoo muqiima uu bilaabay ma ahayn saasay leeyihin nebiga calayhi salaatu wasalaam soomku wax dhiba kuma hayn maca daalika waa afuray marka asbaabaha afuritaanku uu fadli badan yahay kuma urursano inuu soomku qofka mashaqeeyo ama riyaaya waxaynu ka baqo waxaa ka mid a asbaaba inuu qofku maxalu qudwa yahay oo dadkan kale soomku mashaqaynaya isaga ay eeganayaan waina naasa yanduruuna fima facalta wa can abi saciidin qaala wuxuu ihi ataa rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu ku yimi oo uu soo maray calaa naharin webi min maai samaa biyihii roobka ka mida wannaasu xaal annaasu dadkuna siyaamun ay sooman yihiin fii yowmin maalin saa'ifin maalin xagaaya oo maalin kulula oo mushaatun ay yihiin dadku kuwa lugaynaya wa nebiyu llaahi sala allah alay wasalam nebiga ilaahayna calaa baqlatin baqal buu saaraa lahu baqashaasoo uu leeyihi faqaala nebigu wuxu uhi ishrabuu caba biyahan ayuha annaasu dadu qaala wuxu uhi faaba way diideen qaala wuxu uhi nebigu innii anigu lastu milakum yani anigu waan iska soomanaan in idinku afura buu lahaa nebigu markaasay diideen oo maxay u diideen ma amarka nebiga calayhi salatu wasalam erdiidde ku samaynayeen maya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu iyaga uunu turayo turus uu turayo awgeed uu sidaa u yidhi oo inay soomanaadaanna ay u bannaan tahay taasay wax ku dhiseen maaha inay amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam amardiidde ku samaynayeen qaala wuxuu ihi nebigu isagoo u sababaynaya soomanaantu isagu sii soomanaanayo iyagana uu amraya inay afuraan innii anigu lastu mehi milakum idinkoo kale inii aysarukum anigu waan idinku xaal sahlanay inii raakibun anu gaadiid baan saaranay idinkuna waad lugeynaysaa faaba waa diideen faana rasuulu llaahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu leexiyey fakhidahu bowdadiisii n marka dee laga degaayo faraska iyo baqashii waxaa waa inaad labada lugood horta mid hordejisade oo halkaa ay saaradeed ka leexisay fanazla waa dhaadhacay fashariba waa cabe wa shariba naas dadkuna waa cabeen wamaa kaana yuriid mana doonay nebigu an yashraba inuu cabo inuu soomkiisa iska watuu doonaye wuxuu u afuray nebigu calayhi salaatu wasalaam mar haddii saxaabadii ay u qaateen inuu sababtuu afuritaanka u amraya ay tahay turisu u turaya uun oo soomitaankuna uu fadli badan yahay mar hadduu nebigu sii soomanaanayo si uu nebigu calayhi salaatu wasalaam si ay ugu daydaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u afuray asbaabta markaa fi safar loo afuri karo alfitru fi safar afdal uu ku noqon karay ka mid tahay soyna hore u sheegnay wa can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi kharaja waa baxay rasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam caamal fatxi buu baxay sanadkii furashadii maka fii shahri ramadaana buu baxay fasaama waa soomay nebigu xataa mara ilaa uu soo maray bikhadiirin ilaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo maray meel ay biyo marayaan ama ceel buu nebigu calayhi salatu wasalaam soo maray oo fi ariiqi ku yaal wadaalika arinkaasi oo maritaanka ceelka uu soo mareen wuxuu dhacay fii naxri dahirati duhur bimacnaa dhuuntii manaa waqti duhur iyadoo lagu jiro qaala facatisha annaasu dadkiibaa harraaday fajacaluu waxay bilaabeen yamuduuna inay taagaan acnaaqahum qoorahooda ee ila lbir inay ceelkii saa u qooraansadaan wa tatuuqu anfusuhum yana naftoodu ay u hungurooto ilayhi ay ilaa maaihi ceelkaa biyihiisa qaala fadacaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah wuxuu u yeedhay biqadaxin koob fiihi maa un biyo ay ku jiraan faamsakahu nebigu waa ku qabtay calaa yaddii gacantiisa xataa ra'aahu nnaas ilaa dadkii ay arkeen uma shariba waa cabay fashariba annaasu dadkiina waa cabeen markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam turis uu u turhaayay waxa weeyaan saxaabadaas haraadku ahayey waktiga kululla markaa safarka ahaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u afuray isagoo jeclaa inuu soomkiisa iska wato marka qofkii waa loo deliishan karaa xadiidka qofkii aan soomku wax mashaqiyo wax kadeeda aanu ku ahayn inuu iska sooma inay fiican tahay wamaa kaana yuriidu an yashraba laakiin asbaabta in la afuraa ay ku fadli badnaatay ay ka mid tahay inuu qofku yahay qof la eeganayo oo dadka qaarkood eegashada eeganayaan awgeed ay usii soomanaan karaan iyadoo soomku uu ku yahay mashaqo iyo kadeed wallahu aclam waxka bilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed